bsm اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahuma wfiqna min اlأqwal واlأعmaal lma تxibh وtarضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo kontonaad ee suuratu طaaha allah waxau ihi subxaanah minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa allah waxau ihi jala jalaaluh minhaa ay min alardi arlada xaggeeda ayaa khalaqnaakum aanu idinka abuuray wa fiiha arlada dhexdeeda ayaana nuciidukum aanu idinku celinaynaa oo laydinku aasi doonaa markaa dhimataan wa minhaa arlada xaggeeda ayaana nukhrijukum idinka soo bixin doonaa taaratan ukhraa mar kale alla waxau ihi walaqad araynaahu aayaatina kullaha fakadaba wa abaa waa qisadii nebi muuse iyo fircawn dhex martay ayaa aayaadkii ka warramayey halkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inooga sii warramayaa oo alla waxau ihi walaqad araynaahu wallaahi laqad araynaahu fircoon dhab ahaan waxaanu u tusnay aayaatinaa aayaadkayagii ayaanu tusnay kullahaa dhammaanteed waa aayaadkii sagaalka ahaa ee nebi muuse ula yimid kulligood waanu tusnay baa alla u yidhi subxaanah fakadaba dabeed waa beeniyey waxa weeyaan fircawn sagaalkii aayadoodba oo wa abaa waa diiday qaala waxau ihi fircawn aji'tanaa ma waxaad noogu timid litukhrijanaa inaad naga bixiso min ardinaa dhulkayaga masar inaad naga saarto bisixrika sixirkaaga inaad nagaga saarto miyaad noogu timid yaa muusaa muusow falana'tiyannak wallee waanu kuula iman oo waanu kuula iman muusow bisixrin sixir baanu kuula iman sixirkaasoo midlihi la mida kaad noola timid ee fajcal yeel baynanaa annaga iyo wa baynaka adiga dhexdeenna yeel mawcidaa ballan yeel ama makaanu mawcid meel aan kugula ballanno mawcidka oo laa nukhlifuhu aanaan khilaafayn naxnu annaka iyo walaa anta adigu toona makaanan meel noo yeel ka bedel mawcidanta meeshaasoo suwan aynu u siman nahay oo dhexdhexaadoo cid walba ay soo gaadhi karto qaala waxau ihi muusa calayhi salaam mawcidukum ballantiinu yowmu ziinati quruxda maalinteeda weeyi ballantiinu waa maalinta quruxda waa maalinta ciidda ee la ysqurxiyo ee qof walba uu dharkiisa ugu qurxoon ku soo baxo ee fasaxa la yahay waa inoo maalintaasuu yidhi mawcidkeennu iyo wa an yuxshara annaasu in dadkii lasoo ururiyo duxan barqada lasoo kulmiyo fatawallaa waa jeestay markaa fircawnu fircoon waa jeestay oo qoomkiisii iyo dadkiisii buu dib ugu noqday fa jamaca dabeed waxa uu kulmiyey fircawn kaydahu ay dawi kaydihi usoo qadar kuwii shirqoolkiisa iyo dhagartiisa u ehelka ahaa ee wax dhagri karayey waa saxaradiisii ayuu kulmiyey oo kaydahu shirqoolka laftiisii buu kulmiyey waa min baabi almubaalaga waxaana loo jeedaa ahlulkaydi walmakri dadkii wax shirqoolayey ee dhagarta dhigayey ayuu soo ururiyey weeyaan macnuhu uma ataa dabeed waa yimid fircawn mawcidkii iyo madashii lagu ballamay qaala markaa waxa uu ku yidhi lahum iyaga fircoon iyo qowmkiisii ama saxaradii muuse nebi muuse intaan waxa weeyaan layskuba soo banbixin oo nin walba wuxuu haya aanu bedka keenin ayuu waane iyo wacdi ka hormariyey muuse qaala waxa uu ku yidhi lahum iyaga muuse muuse wuxuu ku yidhi saxaradii meesha isugu timid weylakum war hooggiinna eh ay alzamakum allahu weylakum ilaahay halaag iyo hoog haydinku ridee laa taftaruu ha ku abuuranina cala allaahi alle korkiisa kadibaa war ilaahay ha ku been abuuranina oo fa yusxitakum markaad dee haddaad alle ku been abuurataan ilaahay idinku halaago bicadaabin cadaab uu idinku halaago waqad khaaba dhab ahaan waxa u hoogoo u halaagsamay man iftaraa axadka ku been abuurta alleh ayaa alla ilaha hoogay oo halaagsamay alla waxau ihi fatanaazacuu way doodeen saxaradii amrahum arrinkoodii bay ka doodeen baynahum dhexdooda ay fii sha'ni muusa wa haaruun waxay ka doodeen oo isku khilaafeen arrinkii muuse iyo haaruun oo markuu muuse hadalkaa kula hadlay ayaa waxay yidhaahdeen ma ninka hadalkaa ku hadlayaa sixiroole ah war malaha ninku saaxir ma aha iyo waa sixiroole iyagii baa isku qabtay wa asaruu waxay qarsadeen annajwaa faqoodii hadalkay isku celcelinayaanay ku doodeen waa qarsadeen oo dee fircoonna waa ka dhuumanayaan oo hadalkooda inuu maqlo ma doonayaan waxna way dareemeen qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii saxarada ahaa haddana intay dib u tashadeen oo isku yimaadeen ayaa waxay yidhaahdeen ilan fircoon bay ka baqanayaane in haadaani ay maa haadaani labadani may ahaanin waa muuse iyo haaruune la saaxiraani ilaa saaxiraani laba sixiroole mooye wax kalaba may ahaanin marka inta naafiyaynu ka dhignay laamtana bimacnaa ilaa oo maa haadaa ilaa saaxiraani labadani laba sixiroole mooye wax kalaba may ahaanin amaba inta mukhafafo ka dhigo in haadaani labadani la saaxiraani weeyi mutadiya khabarun isaga dhig amaba qiraa'ada abuucamarka marka la akriyo innada mushadad ka dhig dee camalkeediina sii tansibu lism wa tarfacu lkhabar oo ina haadayni labadani waa muuse iyo haaruune la saaxiraani laba sixiroole weeyi oo markaa haadayni ilan waa taniyo ya-baa lagu nasbiyo waa isamkii inna la saaxiraanina waa khabarkii qiraa'ada kalena waxa weeye innadii oo mushadada haadaanida sideeda in loo daayo oo ina haadaani labadani la saaxiraani laba sixiroole weeyi marka xagga icraabta ishkaal wuxuu ka imanayaa inna oo tansibu lisma wa tarfacu lkhabar ina haadaani maxay u nasbin weyde sida qiraa'adii hore abuucamarka oo ina haadayni loo odhan waaye waxay culimmadu kaga jawaabeen qiraa'adani waxay ku salaysan tahay luqo ka mida luqaadka carbeed oo isamka muhanaha saddexda xaaladoodba alif laasimisa rafcan wa nasban wa jaran oo jaaa zaydaani ra-aytu zaydaani marartu bizaydaani saddexda xaalaba alifta laazimiya waxaanay usoo daliishadeen shaahidkii carabiga ahaa ina abaaha wa abaa abaaha qad balaga fi lmajdi haayataaha marka yani alifta la laaziminayo waa haayataahada maxalu shaahidku sidoo kale qad balaga fi lmajdi haayataaha haayataaha waa mansuube asalkii hadduu ku socdo haayatayha ya baa lagu nasbin lahaa marka shaahidkaasi wuxuu tilmaamayaa in luqaadka carbeed ay ka mid tahay luqo laaziminaysa musanaha alif saddexda xaalaba oo aan kala duwayn marka qur-aankuna de waa bilisaanin carabiyin mubiin marka qiraa'ada ina haadaani waxay ku socotaa luqada musanaha laaziminaysa alifta saddexda xaalaba qaaluu waxay yidhaahdeen ina haadaani labadani la saaxiraani laba sixiroole weeyi oo yuriidaani waxay doonayaan an yukhrijaakum inay idinka bixiyaan min ardikum arladiina masar bisixrihimaa sixirkooda inay idinkaga saaraan bay doonayaan oo wayadhabaa ay la tagaan biariiqatikum almuhlaa dariiqadiinnii wanaagga badnaydna ay idinkala tagaan ee fa ajmicuu go-aansada kaydakum shirqoolkiinna iyo dhagartiinna go-aansada oo arrinkiinna meel dhiga waxaa la yidhaha ajmaca marka hamse lagu tallaabiyo waa go-aanka go-aan qaadashada haddiise jamaco la yidhaaha jamcigu waa kulminta marka fa ajmacuu kulmiyaha odhane waa go-aansada oo qaraar qaata laakiin fajmacuu haddii la idhaha dee taasi waa kulmiya oo ururiya fa ajmicuu go-aansada oo go-aan ku gaadha kaydakum dhagarta aada dhigasaan iyo shirqoolkiina go-aansada uma atuu dabeed kaalaya safan ay mustafiina xaal atiin kuwa safan dabeed kulligiin idinkoo saf ah oo midaysan oo wada socda kaalaya goobta ballanta lagu ballamay waqad aflaxa dhab ahaan waxa u liibaanay alyowma maanta man istaclaa ruuxa gacan sarreeyaa liibaanay maanta ninkii guulaysta uunbaa waxa weeyaane gacan sarreeya unbaa liibaantu raacaysaa qaaluu waxay yidhaahdeen saxaradii yaa muusa muusow imaa an tulqiya imaa inaad riddo adigu oo tuurato waxaad hayso marka waxaad usoo qadartaa ikhtar qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow ikhtar adigu dooro imaa an tulqiya inaad adigu riddo waxaad hayso tuurato wa imaa an nakuuna iyo inaanu annaku ahaano awala man cidda ugu horaysa alqaa ridanaysa ama tuuranaysa waxay hayso qaala waxa uu ku yidhi muuse bal iskabadaa anigu inaan tuurte e alquu idinku rida waxaa haysataan faidaa xibaaluhum waaba iyadoo xadhkahoodii iyo wacisiyuhum ulahoodii mar alla markay tuurteen yukhayalu la moodsiinaya ilayhi muuse min sixrihim min ajli sixrihim sixirkay sameeyeen sababtiisa la moodsiinaya muuse oo macnaha loo sawirayo annahaa tascaa inay ordayso oo kale ay annahaa xayaatun tascaa inay abeesooyin ordaya yihiin baa la moodsiiyey oo sidaasaaba la mooday ila indhihii dadkay sixrayaane faawjasa waxa uu ka dareemay fii nafsihi naftiisii khiifatan cabsi muusa nebi muuse halkana shaahid naxwigaa ku jira oo fii nafsihi damiirka ku jira wuxuu u noqonayaa muuseha dambe dee asalkuna wuxuu aha damiirku inuu u noqdo wax mutaqadim oo ka horeeya masaa'ilka mustathnaa ee laga soo reebay mooyaane halkan markaa maaha mustahnayaadkiie laakiin waxa weeyi damiirku wuxuu u noqonayaa ilaa mutaahirin lafdan laa rutbatan wax lafdi ahaan ka dambeeya oo muuse laakiin rutba ahaan ka horeeya oo muuse waa faacilka awjasa waana bacda alficli mowdiciisuna waa fa awjasa muusa fii nafsihi mowdiciisu waa mutaqadim rutba ahaan marka damiirkii wuxuu u noqday ilaa mutaahirin lafdan laa rutbatan fa awjasa markaa wuxuu ka dareemay fii nafsihi naftiisii khiifatan cabsi muusa muuse oo ulihii iyo wixii oo islabarogaya markuu arkay waxa uu ka dareemay waxa weeyaan dee cabsi buu dareemay qulnaa waxaanu nidhi laa takhaf ha cabsoonin innaka adigu anta adigu alaclaa ka sarraynta badan baa tahay muuse wey ha cabsoon ayaanu nidhi wa alqi tuur oo rid maa fii yamiinika midigtaada waxa ku sugan waxa weeyaan rid oo tuur talqaf waxay guranaysaa oy halqafaysaa ushaadu maa sanacuu waxalla waxay sameeyeene makriya waa waa halqafaysaa way guranaysaa inamaa sanacuu ay ina aladii sanacuuhu kay sameeyeen kaydu saaxirin waa sixiroole makrigii iyo shirqoolkii uun walaa yuflixu mana liibaanaya assaaxiru sixirooluhu xayu ataa meesha uu yimid iyo makaanka uu yimid meel kastuu yimaado sixirooluhu ma aflixo fa ulqiya waa la riday markaa alsaxaratu sixiroolayaashii sujadan ay saajidiina xaal ay yihiin kuwa sujuudsan mar alla markii nebi muuse ushii uu tuuray ay wixiiba guratay ay arkeen waxani sixir inaanu ahayn ee mucjiso rabbaaniya uu yahay sujuud bay daateen saxaradii markaa fa ulqiya saxaratu saxarana waxaa looga cabiray dee biictibaari maa kaanuu maanta waa mu'miniin oo sixiroolayaalba ma aha laakiin waxay ahaan jireen unbaa laga cabiray laakiin maanta waa mu'miniin mar hadday rumeeyeen oo sujuud dhaceenba fa ulqiya waa la riday alsaxaratu saxaradii sujadan ay saajidiina xaalo ay yihiin kuwa sujuudsan sidii wax inta xagga dambe lagaga yimid xagga hore loo rido kala laga cabiray lisurcatihim fi sujuud deg dega ay u daateen ay u dhaceen sujuudda darteed ayaa kaanamaa in la riday qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waanu rumaynay birabbi haaruuna haaruun rabbigiisii iyo wa muuse nebi muuse rabbigiisii waa rumaynay markay sujuudda daateen ayaa waxay yidhaahdeen waanu rumaynay haaruun iyo muuse rabbigood waanu rumaynay maxay u odhan waayeen sidii suuratu shucaraa aamanaa birabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigoodun baanu rumaynay ay ugu qaydeen birabbi haaruuna wa muusa waayo dadka wakhtigan joogay ee markaa xaadirka ahaa dee fircoon baaba rabbinimo u sheeganayay oo lahaa ana rabbukum ulaclaa marka hadday ku daayaanun aamanaa birabbilcaalamiina waxaaba la moodi lahaa rabbulcaalamiinka fircoon inay uga jeedaan markaa si ay usii caddeeyaan bay yidhaahdeen birabbi haaruuna wa muusa haaruun iyo muuse rabbigooda ay noogu yeedhayaan baanu rumaynay markaa ishkaalkii fircawn ayay meesha ka saarayaan oo shucaraba ilaahay siduu kaga warramay markay yidhaahdeen aamanaa birabbilcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigiisii baanu rumaynay waxay ku sii bayaamiyeen rabbi muusa wa haaruuna muuse iyo haaruun rabbigooda ah markaa shubhada fircawn ee rubuubiyada uu sheeganayo ayay meesha ka saarayaan qaala waxa uu fircoon yidhi aamantuma waxaad rumayseen lahu isaga qabla an aadana intaanan idiin idmin lakum idinka aanan idiin idmin miyaa rumayseen anoon fasaxba idin siin miyaa iska rumayseen innahu muuse lakabiirukum waa kiinii idinku weynaaye macallinkiina ahaa alladii kaasoo callamakum idin baray asixra sixirka yacnii waa macallinkiinnii idinku weynaa ee sixirka idin baray falauqaicanna wallee waan jarjari oo waan jarjari aydiyakum gacmihiinna iyo wa arjulakum lugihiinnaba min khilaafin isweydaar baan u goyn buu yidhi gacmihiinna iyo lugihiinna wala usallibannakum wallee waxaan idinku deldeli oon idinka soo laalaadin fii juduuci nakli ay calaa juduuci nakli fiida waa bimacnaa calaa geedaha timirta jiridooda korkoodaan idinku deldeli oon idinku xidhxidhi walataclamunna wallee waad ogaan doontaan oo waad ogaan doontaan ayunaa kaayaga ashaddu daran ayunaa kaayaga ashaddu daran cadaaban xagga cadaabka oo wa abqaa baaqinimo badan isagoo hanjabaya oo goodigiisii sii wada ayaa waxa uu yidhi wallee kaayaga aniga iyo rabbiga muuse eed sheegaysaan annaka iyo isaga kaayaga cadaabka adag ee baaqinimada badan waa ogaan doontaan qaaluu waxay yidhaahdeen lan nu'hiraka kaa dooran mayno adiga fircawnow calaa maa kii kaa dooran mayno jaa-anaa noo yimidow min albayinaat aayaadkii cadcaddaa ah iyo waladii kii kaa dooran mayno fataranaa na abuuray waa marka waladiida maada lagu cadfo oo calaa maa jaa-anaa min albayinaati waladii fataranaa aayaadka noo yimid iyo allahana abuuray adiga kaa doorbidi mayno kaa dooran mayno ama waladii fataranaada qasam ka dhig iyo dhaar oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa lan nu'hiraka kaa doorbidi mayno kaa dooran mayno fircawnow calaa maa kii jaa-anaa noo yimidow min albayinaat aayaadka cadcada waladii allihii baan ku dhaaranay fataranaana abuuraye adiga kaa dooran mayno aayaadkaas ee faqdi xukun fircawnow maa shayga anta adigu qaadin aada xukumayso waxaad xukumayso xukun inamaa taqdii waxaad xukuntaa un haadihi tani alxayaata ee nolosha ah addunyaa ee liidata ama dhow tan unbaad xukuntaa ee tu kale dee aakhire shaqo kuma lihid inaa anaku aamanaa waxaanu rumaynay birabbinaa rabbigayo liyakfira si uu noogu dhaafo lanaa anaka khataayaana gafafkayaga iyo wamaakii akrahtanaa aada nagu khasabtay calayhi maaga oo min asixri sixirka ah wallaahu alle ayaana khayrun khayr badan xagga abaalmarinta oo wa abqaa baaqinimo badan xagga cadaabkiiyo cuquubada oo maxalligu waxau odhanayaa khayrun minka hawaaban idaa utiic wa abqaa minka cadaaban idaa cusii allah isagaa kaa khayr badan xagga abaalmarinta marka la ateeco cadaabkiisuna kaa baaqinimo badan yahay marka la caasiyo inahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay man axadka yaati u yimaado rabbahu rabbigii mujriman xaal uu yahay dembiile fa ina lahu waxaa u sugnaaday axadkaa jahannama jahanamaa u sugnaatay oo laa yamuutu kuma dhimanayo fiihaa jahanamo dhexdeeda walaa yaxyaa kumana noolaanayo waman axadka yaatihi u yimaado alleh mu'minan xaal uu yahay mid rumeeyey oo qad camila sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsanna fa ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaaday addarajaatu darajooyin baa u sugnaaday darajooyinkaasoo alculaa sarrayn badan waa jamcu culya jannaatu cadnin jannooyinka lagu nagaanayaa u sugnaaday jannooyinkaa lagu nagaanayo oo tajrii ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyadu ay maa lanhaar biyahaa webiyadu ay qulqulayaan khaalidiina xaalaayihiin kuwii ku waaraya fiihaa jannaadka dhexdooda wadalik madkuurkaa la soo sheegay oo jannaadka iyo barwaaqadaa ahi jazaau man mid abaalmarintii weeyi kaasoo tasakaa isdahiray axadka dunuubtiiyo macaasida naftiisa ka daahiriyey kaa abaalmarintiisa weeyaan nicmada iyo jannada lasoo tilmaamay alla waxau ihi walaqad awxaynaa ilaa muusaa an asri bicibaadii fadrib lahum طariiqa fi lbaxri yabasa wallaahi laqad awxaynaa waxaanu u waxyoonay ilaa muusaa nebi muuse an asri ey asri dheelmi oo la guuro gal bicibaadii addoommadayda habeennimo la guure oo fadrib waxaad u yeeshaa muusow lahum iyaga dariiqan waddo waxaad uga yeeshaa filbaxri badda dhexdeeda waddo uga yeel waddadaasoo yabasaa angegan laa takhaafu xaal aanad ka baqanayn muusow darakan yacnii soo haleel ama gaadhis ay ku soo gaadhaan fircoon iyo qoomkiisu oo walaa takhshaa aanad kana cabsoonayn min algaraq badda inaad ku qarqoontana aanad ka baqanayn yacnii adoon inuu fircoon ku soo gaadhana ka baqayn bad inay wax ku yeeshana aan ka baqayn badda dhexdeeda waddo uga samee fa atbacahum waxa raacay markaa muuse iyo qoomkiisii oo ka daba yimid fircawnu fircoon baa soo raad guray oo mar alla markii waagii bariyey ee nimankii u waayey reer banu israa'iil oo xalay gebigoodaba muuse inuu la guuro galay uu gartay ayuu isna ciidankiisii dabada intuu ka soo maray raadkoodii soo qaaday fa atbacahum waxaa soo raacay muuse iyo waxa weeyaan nimankii qoomkiisii reer banu israa'iil fircawnu fircoon baa ka daba yimid oo soo raad guray bijunuudihi ciidankiisii baanu la soo raac uu kala daba yimid fakhashiyahum waxa daboolay fircoon iyo ciidankiisii min alyami badda xaggeedii waxa ka daboolay maa khashiyahum wixii daboolay waa la ibhaamiyey o waa litafkhiim wixii daboolay baa daboolay waa wax weyn oo ilaahay mooye axad qiyaasi karaa aanu jirin wax weyn baa ku dhacay weeyi oo dee baddii baa lagu qarqiyey oo lagu halaagay wa adalla waa lumiye fircawnu fircoon qowmahu qoomkiisii waa halleeyo wamaa hadaa ma hanuunin yaa banii israa'iil reer banu israa'iilow yacquub ubadkiisiiow qad anjaynaakum waanu idinka badbaadinay min caduwikum cadowgiinnii waa idinka badbaadinnay wawaacadnaakum waxaananu idinkula ballannay jaaniba tuuri buurta dhinaceedii baanu idinkula ballannay dhinacii al aymana ee midig yacnii buurtii barakaysnayd ee muuse ilaahay kula hadlay buurtaa dhinaceeda midig ayaanu idinkula ballannay waa markii muuse qoomkiisa uu kaxaystee towraad loo soo dhiibaye la yidhi halkaa kaalay halkaa alla kula ballamay wanazalnaa waxaananu ku soo dejinnay calaykum korkiinna almanna malab ciraadkii malabkii waxa weeyaan cirka idinka soo da-ayey ee aayar dhirta dusheeda aad ka guranayseen subaxii sida dhadada oo kale malabkaa cirka laydinka soo dejinayaanu idiin soo dejinnay iyo wasalwaa hilib shimbireedkii dubnaa ee isagana samada laydinka soo dejinayey wa qulnaa lakum waxaananu idinku nidhi kuluu cuna min tayibaati maa shay waxyaabihiisa wanaagsan kaasoo rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay waxyaabahaanu idinku arsaaqnay kiisa wanaagsan ee tayibaadkaa cuna oo cabba oo walaa tadqaw ha ku qooqin oo ha ku xadgudbina fiihi kaas tayibaadkaa laydinku arsaaqay ha ku qooqin oo ha ku kibrina ee ilaaha idin siiye ku mahadiya oo ku caabuda hana ku caasiina oo walaa tadqaw ha ku qooqina fiihi risiqaa wanaagsaneenu idinku arsaaqnay dhexdiisa ha ku qooqina oo fa yaxilla dabeed haddaad ku qooqdaan uu idinku soo dego calaykum korkiina qadabii cadhadaydu yacnii si aan cadhadaydu idinku habsan ha ku qooqina nicmadaan idinku arsaaqay ee ilaahay ugu mahadnaqa waman yaxlil axadka uu ku soo dego calayhi korkiisa qadabii cadhadayduna faqad hawaa alla ilaaha kaasi waa hoobtay macnaha waa halaagsamay wa innii aniguba alla uu yidhi lakafaarun mid dembi dhaafis badan baan ahay wa innii anigu lakafaarun mid dembi dhaafis baan ahay mid dembi dhaafis badan ayaan ahay liman axad baanan u dembi dhaafayaa taaba toobad keenay oo wa aamana rumeeyey oo wa camila sameeye saalixan camal wanaagsan humma htadaa dabeed hanuunay oo ku toosnaaday wuxuu rumeeyey iyo wanaaguu sameeyey haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku bilaabay caddaynta uu inoo caddeeyey asalka aadamuhu halka uu ka soo jeedo iyo halka uu noqonayo oo alla waxa uu ihi minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa ilaahay waxa uu caddeeyey asalka aadamuhu halka uu ka soo jeedaa waa ciiddaa iyo caradaas oo aabbaheen aadam dee waxaa laga khalqee laga abuuray waa ciiddaas taasaa asal inoo ah iyadaa laynagu celinayaa iyadaana marka dambe ee aakhiro laynaga soo bixinayaa marka ruuxa aadamigu waa inuu garto dee asalka iyo asaaska uu ka soo jeedaa waa halkaa marka wuxuu qooq iyo kibir ka qaadaa dee meesha ma yaallo ilaahay waa inuu isu dhuldhigu isu dulleeyo oo rabbi tabaaraka wa tacaala uu caabudo dabadeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay qisadii dheerayd ee suuradda bedideeduba ay ka warramaysay oo ah xiwaarka dheer ee dhex maraya alxiwaaru bayna muusa wa fircawn in fircawn iyo muuse dood dheere ay dhex marayso dabadeed ay isu soo banbaxayaanoo nin walowba waxaad haysa badka keen la odhanayo almubaarasatu bayna muusa calayhi salaam wa fircawn dabadeed mar alla marka muuse ay nimankii saxaradu ay horta waxooda soo bandhigaan ee dadka indhahoodii ay sixraan ee la yaabo ushii muuse markay u tuuro wixiiba ay guranayse ay waxa weeyaan gebigoodaba ay wada liqayso halkaana sixirkii uu ku burayo saxaradiina ay waxa weeyaan rumaynayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo risaaladii nebi muuse iyo haaruun dabadeed ilaahay waxa uu ka warramay intaasi markay dhacday iqraaqu llaahi tacaala lifircawn in ilaahay tabaaraka wa tacaala ninkii fircawn iyo qoomkiisii markay nebi muuse iyo ka daba yimaadeen in la qarqiyo la halaagay waayo markii rafaadkii iyo tacabkii iyo dhibkii fircoon uu ku batay uu ku hayay nimanka reer banu israa'iil ayaa ilaahay nebi muuse wuxuu u waxyooday goor habeennimo ah inuu kala guuro galo waxa weeyaan reer banu israa'iil oo uu dheelmiyo habeennimo dariiqa baddana uu mariyo halkaa baddana uu waddo uga yeelo oo ilaahay baa markaa dee u waxyoon doona inuu ushiisa ku dhufto si ay badda ugu bannaanaato dabeed halkiibuu maray mar alla markii ay baddii soo gaadheen ee ku soo joogsadeen badda dusheedii ee waagiina uu beriye maalin ay noqotay dharaar cad ee fircoon iyo qoomkiisiina ay soo gaadheen ayaa qaala asxaabu muusa innaa la mudrakuun markaasaa waxay yidhahdeen nebi muuse asxaabtiisii markay fircoon iyo qoomkiisii oo ku soo dhow arkeen ayay yidhahdeen walle waa layna soo haleeloo layna soo gaadh markaasuu yidhi kallaa inna macya rabbii sayahdiin taasi waa midaan dhacayn rabbigay ayaa ila jiro ee caawinaya isagaana wadda ii bixinaya oo ii bannaynaya waayo ilaahay isagaa u waxyooday inuu dariiqa xeebtee badda uu maro marka wuu yaqiinsan yahay nebi muuse marnaba inaanu fircoon soo gaadhayn waayo waa loo ballan qaaday in la badbaadinayo dabeed markiiba waxaa loo waxyooday ushiisii inuu ku dhufto markaasaa fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi alcadiim baddii aad arkaysa biyaheedu badnaayeen ayaa mar keliya laba intay u kala dhambalantay mid walba sidii buur oo kale u noqday markaasaa dhexdoodii ay bannaanaatay oo waddo cad oo angegan oon biyo lahayn ayaa u soo baxdo ay mareen dee fircoon iyo qoomkiisii ayaa iyaguna isku soo tuuro oo yidhi alla ilaaha halkuu maray ka daba mara mar alla markay ku soo dhammaadeen baddii ee kii ugu horreeyeyna uu badda afkeedii hore joogay aanu ka bixin kii ugu dambeeyeyna uu gudaheega soo galay ku soo dhammaadeen ayaa ilaahay baddii amray inay isku noqoto oo biyihii ay isku soo noqdeen oo halkaasaa lagu halaagay marka ilaahay waxa uu tilmaamay iqraaqu llahi tacaala lifircawna wa junuudihi cinda allixaaqi bimuusa waimtinaanu llahi calaa bani israa'iila bidalik in la qarqiyey fircoon iyo ciidankiisii markay muuse soo gaadheen waxaana ilaahay ugu manno sheegtay reer banu israa'iil nicmadaa rabbi uu ku manaystay ee qiimaha badan inay gartaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala dee ay ku caabudaan oo aanay ku caasiin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay in uu ninkii fircawn tusiyey aayaadkii oo dhan waa sagaalkii aayadoodba oo labadii aynu xalay soo maranay ay ugu horeeyaan gacantii iyo waxa weeyaan ushii jawaabtiisii waxay noqotay inuu yidhaahdo aji'tanaa litukhrijanaa min ardina bisixrika yaa muusa waxaa lagu yaqaanaa duqaadda iyo gaalada iyo wixii la halmaala inay adeegsadaan dhulka iyo dadka dantooda iyagu inay ka talinayaan iyo bannaanka in lagaga soo duulay markaasaa markiiba fircoon wuxuu yidhi si uu dadka dareenkoodii u kiciyo ma waxaad noogu timid dhulkayagii masar inaad sixirkaaga nagaga saarto muusow dhulkayagii marka isaga wuxuu ka dhigayaa qof aan dee waxa weeyaan shaqo ku lahayn markaasuu goodiiyo hanjabaad bilaa buu yidhi falana'tiyannaka bisixrin midlih wallee sixirkaad wadata mid la midaanu kuula iman oonu keeni laakiin ballan aynaan labadeenna midna aanu ka bixin inoo asteeyo inoo samee muusena waxa uu ku yidhi mawcidukum yowmu zina wa an yuxshara annaasu duxa ballan sow ma doonaysid maalintiina ciiddee fasaxa aad tihiin ee laysa soo qurxiyo ee shaqa aanay jirin maalintaasaa inoo ballan ah weliba weliba xilliga barqada iftiinkaa cadee wax alla waxa dhacayaa uu muuqdee la arkayo wakhtigaa barqada iyo maalinta ciiddii aada fasaxa tihiin inay isqurxisaan baa inoo ballan ah intaa markay kala qaateen fatawallaa fircawnu fa jamaca kaydahu uma ataa fircoon markaa waa jeestay oo dee qoomkiisiibuu ku dhex dhacay wuxuu yidhi ka kaca uma adbara yascaa fa xashara fanaada intuu daba jeediyey isagoo degdegaya ayuu soo kulmiyuu yidhi war keena wax alla waxaad sixiroola garanaysaan isu keena oo cid ha ka tegina dabadeed sixiroolayaal wax alla wixii la garanayey waa laysugu keenay markii laysku yimid goobtii iyo ballantii la asteeyey ayaa muuse mawcido iyo waana uu ka hormariyey waxa uu yihi qaala lahu muusa waylakum laa taftaruu cala allahi kadiban fayusxitakum bicadaab waqad khaaba man iftaraa war hooggiinna eh halaag baa idinku dhicie ilaahay ha ku been abuuranina buu yidhi waayo haddaa ku been abuurataan rabbi dee ilaahay cadaab buu idinku dabargoyn oo saxtigu waxa weeye wuu idinku dabargoyno waxba idinka reebi maaye war ilaahay ha ku been abuuranina waxana hoogay oo halaagsamay ruuxa ilaahay ku been abuurta mar alla markuu intaa muuse yidhi horta saxaradii qalbigoodii waxbaa ku dhacay ila waa niman wax kala garanayo oo yacni waxa weeyaan waxbay dareemeen fatanaasacuu amrahum baynahum wa asaruu najwa markiiba way doodeen oo dhexdoodii waa doodeenoo waa isqabsadeen oo waxay yidhaahdeen wallaahi waxa weeyaan ninkani malaha saaxirba ma aha waayo kalaamkan iyo hadalkan uu ku hadlayaa hadal sixiroole ma aha marka ninkani malaha waaba nebi iyagiibaa dooday haddana alla wuxuu tilmaamay doodooda inay qarsadeen oo dee fircoon ma maqashiinayaanoo way ka baqanayaan marka markaaba qalbigoodii waxbaa ku dhacay nimankii saxarada dabeed haddana markiiba waxay yidhaahdeen intay dib u tashadeen in haadaani lasaaxiraani yuriidaani an yukhrijaakum min ardikum bisixrihima wayadhabaa biariiqatikum lmutla waa madaxoogii fircoon intii uu laqim uu afka u geliyey intii unbay ku celiyeen labadani waa laba sixiroolo uuno doonaya dhulkiina inay idinka saaraan faajmicuu kaydakum uma atuu safa waqad aflaxa alyowma man istaclaa wax alla waxaad makri iyo shirqool iyo dhagar haysaan go-aansada oo idinkoo safoo midaysan kaalaya maanta waxaa libinta helay uun qofka gacanta sarreeya unbaa la raacayaae markay isku yimaadeen ayaa muuse ay ku yidhaahdeen kala dooro maana ka horreyna mise adiga maya idinku horreeya buu yidhi muusena waxay u noqotay fursad aada iyo aada qaali u ah waayo dee dadkii waxa weeyaan dacwadda iyo khayrka uu gaadhsii islahaa ummad aan inuu siduu isugu yeedhaa ay kuba cuslaan lahayd ayaa maalintaa meesha isugu yimid marka waxaabay noqotay fursad uu uga faa'iidaysto inuu dacwadii u bandhigo dabadeed nimankii waxay daadiyeen ulahoodii iyo waxa weeyaan waxay wateen xadhkahoodii iyo ulihii bay daadiyeen oo nin walba waxa uu wataa xadhig iyo ul nin walba tii uu situu tuuru dhulka ku riday dabadeed waxaa loo sawiray muuse waa sixrul acyun oo waa sixru takhyiil indhihii baa la moodsiinayaa qofka waxaan xaqiiqa ahayn oon jirin marka waxaa loo sawiroo la moodsiiyey abeesooyin yaacaya inay yihiin xadhkii iyo ulihii wixii baa iswada dhex yaacay waa ka ilaahay ku tilmaamay aayadda kale qaala alquu falamaa alqow saxaruu acyuna annaas wastarhabuuhum wa jaa-uu bisixrin cadiim mar alla markii ay tuureen dee dadka indhahoodii waa sixreen waanay cabsi geliyeen sixir weyn baanay la yimaadeen ilaahay baa weyne ku tilmaamay oo wax alla waxay ulo iyo xadhka wateen ayaa kulligood sida abeesada isku labarogay oo yaacay markaas ayaa waxa weeyaan dee fa awjaza fii nafsihi khiifata muusa ilan waa basharo waa bani aadame naftiisii waxoogaa cabsigaa gasho odhanaysa war malaha waxa weeyaan dee ushiina waa tii maska noqonaysa ushaadu kuwanna waxoodii waa kuwan maska noqday malaha laba kala sooci maayo way isku mid bay noqono way sinaan cabsi iyo dareen baa gashay waxaa loo waxyooday laa takhaf inaka anta alacla muuse waha baqan adaa gacanta sare iyo libinta leh ushaadana rid waxay sameeyeenba iyadaa cuni oo guran ah ushiisiibuu tuuray wax alla wixii ay sameeyeen way guratay faidaa hiya talqafu maa yafikuun wax alle waxay dhalan rogeen ee ay meesha dhigeen ushiibaa mid mid u liqday oo guratay mar alla markay saxaradii taa arkeen waxay aqoonsadeen waxoodii wax ka weyne meesha inuu yimid oo mucjize rabbaaniya ay tahay waxaana sixir aanu ahay fa ulqiya asaxaratu sujada saxaradii sujuud bay daateenba mar alla markay soo tooseenna waxay yidhaahdeen aamanaa birabbi haaruuna wa muusa annaku waan waxaanu rumaynay haaruun iyo muuse rabbigood baanu rumaynay fircoon tala waa ku caddaatay ninkii islahaa waad gacan sarrayn iska dhaaf inuu gacan sarreeyee sixiroolayaashii culimmadiisa ahayd iyo wixii ummad meesha timidba xaqi iyo xaqiiqadii way u caddaadeen waana laga xoog roonaaday dee nimankii culimadaba dadka u ahaana waa kuwa yidhi aamanaa birabbi haaruuna wa muusa ilan sixirkaa cilmi u ahaa markaa iyaga e markaasuu yidhi aamantum lahu qabla an aadana lakum inahu lakabiirukum aladii callamakum asixr ma anoon idiin fasixin baad iska rumayseen wallee waa macallinkiinnii weynaa ee marka horeba sixirka ah ka soo barateen aayadda kale wuxuu ku tilmaamay sida alla inooga warramay ina hada lamakrun makartumuuhu fi lmadiina litukhrijuu minha ahlaha fasawfa taclamuun wuxuu yidhi waxaan waad soo tashateen idinkiiyo muuse halkay ku tasheen isma bay ogeyn kuwana dhinac bay ka yimaadeen muusena dhinac kaleu ka yimid waa lagu kulmun goobta haddana markuu wax kala garan waayey wuxuu yidhi waa shirqool aad magaalada kusoo degteen iyo dabin aad ku wada jirtaan si aad dadka u barabixisaan oo afgembiya igu samaysaan walle cuquubada idinku dhacda waa ogaan doontaan waad ka wada socoteene hanjabaadiisii uu bilaabo waxa uu yidhi gacmihiinna iyo lugihiinaan isweydaar u jari dabadeed geedaha timirta jirridooda ayaan idinka soo deldeli oon idinka laalaadin dabeed waa ogaan doontaan annaga iyo rabbiga muuse uu sheeganayo kaayaga cadaab daran idinkaa ogaan doona waxaa cajaa'ibta iyo waxyaabaha lala yaabo ka mid ee mudan in lagu waantoobo lagu cibro qaato waxna lagu qaato mowqifkii nimankii saxarada ee markii dhoweyd sixroolayaasha ahaa ee imika uun rumeeyey haddana iimaankoodu heerka u gaadhay may kayrkayrin may baqan waa nin imika hadda mar dhoweyd gaal ahaa sixroolo ah imika rumeeyey isla imika loogu hanjabayo in la googoynayo oo weliba goodigaa cidda ugu hanjabaysaa waa cid awood u leh inay fuliso oo dul taagan oo awood ciidan iyo cududba leh may kayrkayrinoo may kabashalaynoo may odhan maxaynu yeellaayo may jeedjeedsan maxay yidhaahdeen lan nu'hiraka calaa maa jaaana min albayinaati waladii fataranaa fircawnow xaqa noo yimid marnaba adiga kaa dooran mayno ilaahana abuuraannu ku dhaaranee adiga kaa dooran mayno diinta xaqee noo timid waa iimaan qawi ah oo halkii ugu sarraysay gaadhay bal muddada kooban uu ku gaadhay bal qiyaas markaasaa weliba waxay raaciyeen faqdi maa anta qaad waxba ha hanjabin oo ha goodiine waxaad samaynaysa samee weliba waxay raaciyeen inamaa taqdii hadihi alxayaata addunya ma aakhiraad shaqo ku leedahay waxaad xukuntaa sow adduunyo uun maaha halkaanu u socnaa annaku waa aakhiraba ilaahay agtiisaanu doonanaa marka mar haddii xukunkaagu adduunyo uunu yahay waxaad doontaba samee dee waa halkii ugu dambaysay marka waxaad isweydiisaa dee haddii lagugu yimaado iimaanka iyo diinta adigoo ku dhashay oo ku dhaqmay oo ku dhisnaa oo ku taagnaa oo waxa weeyaan weligaaba mu'min muwaxida ahaa dee maanta haddii iimaanka lagugu yimaado talow iimaankaagu heerka ama mustawaha uu taagan yahay halkaa ma gaadhaya ma taagan yahay heer naftaada aad u bixiso iimaankaaga iyo diintaada oo tidhaahda iimaan markay noqoto iyo tawxiid waxaa doontaba samee anuu ilaahay agtiisaan u socdaaya waa arrin dee qofka haddii la imtixaamo ay tahay inuu ku dadaalo inuu diintiisa ku sugnaado oo marnaba aanu ka siiban waayo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa dee arrin hadday ku yar cuslaato inuu diinta iyo sheegashadeeda iyo wax alla wixii raad diineedba inuu ka cararaa laga yaaba u ka ordo bal wax kale iska dhaafay dadka qaarkood dee waa yaqiin xumo iyo caqiida caqiidada daciifka ahuune haddii loogu yimaado diinta oo shaqadii iyo diinta ay iska hor yimaadaan shaqaduu hormarinaya salaaday iska daa waa yahay ama waxaa laga yaabaa inuu salaadihii oo dhan uu yidhaha waan jamcinayaayo waktiga shaqada ay dhaafaysa dee ma shaqay kuu noqon shaqo salaadii iyo cibaadadii diintii ku dhaafaysa marka calaa kulli xaal yacni qofku waa marxalad uu imtixaan ku jiro marka loogu yimaado diinta marka diintaad iyo adduunyo markay noqoto dee adiga iyo iimaankaaga midkaad hormarinayso waxay yidhaahdeen iyagoo hadalka sii wata inaa aamanaa birabbina liyakfira lana khataayaana wamaa akrahtanaa calayhi min asixri wallahu khayru wa abqaa rabbigayaanu rumaynay si uu noogu dembi dhaafo waxaanu gafgallay iyo weliba sixirkaad nagu khasabtay wamaa akrahtanaa inuu muquuniyu khasbay baa ka muuqata waayo yacni madashii laysugu yimid markii ugu horreysayba dareen baa galay oo waa kuwii hadalka qarsanayey fatanaasacuu amrahum baynahum wa asaruu najwa isagay haddana ka xanqarsanayeen laakiin waxbay dareemeen markuu muuse waaniyey marka waxay yidhaahdeen rabbiga yaanu rumaynay si uu noogu dembi dhaafo waxaad nagu khasabtayna uu nooga dhaafo ilaahay baa khayr badan oo baaqinimo badan inahu man yaأti rabbahu mujrima faina lahu jahannama laa yamuutu fiiha walaa yaxya waman yaأtihi mu'mina qad camila الصaalixaat faulaa'ika lahum darajaat اlculaa waxaa shaniga iyo arrinka muhiimkuna uu yahay ruuxa ilaahay u yimaadee aakhiro la kulma isagoo mujrim ah dee jahannama halkaa u taalla jahannamana xaalkeedu waa laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa nolol iyo dhimasho midna ma taallo waa waxay u dhaxaysaa geeri iyo nolol adduunka waxaynu ku naqaanaa qofku de ama wuu noolyun ama wuu dhintay laakiin aakhira waxaa taalla xaalad saddexaad oo la yidhaahdo bayna alxayaati waalmowt mana dhimanayo oo ka raaxaysan maayo cadaabki iyo cuquubada daran ee haysata nolol wanaagsanna ku noolaan maayo waa silica u dhaxeeya nolosha iyo geerida axadka laakiin rabbi u yimaada isagoo mu'min oo camal saalixa soo sameeyey kaasi dee derajo sare ayaa u sugan iyo jannooyin lagu nagaanayo oo webiye ay hoostooda qulqulayaan dalika jazaau wadalika jazaau man tazakaa ruuxa waxa weeyaan iska tahira dunuubta abaalkiisu waa jannooyinkaas waayo dunuubtiiyo macaasidu waa awsaakh iyo qurun iyo xumaan ay mudan tahay mu'minku inuu jidhkiisa iyo qalbigiisaba ka maydho oo uu ka fogaado waayo dee jannadu waa daarun ayiba walaa yadkhuluhaa ila ayibuun ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala walaqad awxaynaa ilaa muusa an asri bicibaadii fadrib lahum ariiqan fi lbaxri yabasa laa takhaafu darakan walaa takhsha markii dhibaatadii reer banu israa'iil ay ku badatay ayaa dee nebi muuse loo waxyooday inuu goor habeennimo alla guuro galo waxa weeyaan atbaacdiisi iyo qoomkiisii waxaana la amroo lagu yidhi badda dhexdeeda waddo angegan uga yeel oo an idrib bicasaaka albaxar ushaadaa la yidhi badda ku dhufo laa takhaafu darakan walaa takhshaa inuu fircoonku soo gaadhona ka baqan maysid inaad biyaha badda ku qarqoontood ku hafatana ka baqan maysid labadaba rabbaa kaa badbaadiyey sidaa samee sidii buu yeelo waa ka badbaadiyey ilaahay tabaaraka wa tacaala fircoon iyo ciidankiisii markay ka daba yimaadeenna ee halkay mareen ay ka daba mariis yidhaahdeen fakhashiyahum min alyami maa khashiyahum dee waxa daboolay oo badda xaggeedii ka daboolay wixii daboolay waa wax weyn oon la qiyaasi karin wa adalla fircawnu qowmahu wamaa hadaa fircoon qowmkiisii waa halleeyey oo ma hanoonin waxa uu ku odhan jiray maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad taasaa lagu beeninayaa inaanu habow mooye hanuunba ku hagaagin oo isagu waxa uu ku odhan jiray idinma tusinayo oo idinma raayeynayo wixii aan raay waxaan arkayo mooye wax kale idin tusi maayo idinkuna hanoonin maayo ilaa sabiila arashaad hanuunka waddadiisa mooye waddo kale idinkuma hogaaminayo laakiin hadalkaas ilaahay baa ku beeniye oo yidhi wa adalla fircawnu qowmahu wamaa hadaa wuu halleeyey ee ma hanoonin waayo dee gaalnimaa buu ku hogaamiyey iyo cadaab iyo cuquubada ku dhacday ayaabuu u sababay yaa banii israa'iila qad anjaynaakum min caduwikum wawaacadnaakum jaaniba tuuri lyman wanazalnaa calaykum almanna wasalwa imtinaankan waxa uu ku socdaa nimankii reer banu israa'iil iyo axwaashii ay soo mareen oo maadaama wakhtiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aanay kuwaasi joogin manigan helay iyo galladan maxaa haddana loo xusayaa waxaa loo xusayaa dee kuwii nimankaa ka tafiirnaa ee yahuudeed ee xilligii nebi moxamed joogay wakhtiga uu qur-aankani soo degayo kuwii joogay ee goobjoogga ahaa ayaa lagula hadlayaa waxaana sidaa loogula hadlayaa waayo dee awowyadood iyo ajdaadooda ay ka isiran yihiin ay ka tafiiran yihiin wixii nicmo hore loogu galladaystay iyagana nicmay u tahay oo kuwa haddaan loo nicmayn oon yacni waxa weeyaan dee nicamtaa la siin iyaguna waxa weeyaan gallad lagu galladaysta may heleene waxaa loogu galladaysanayaa waa nicamta aabbaha ama awowgaa la siiyaa adigana nicmay kuu tahay markaa sidaasaa khitaabka iyaga loogu wajahayaa qad anjaynaakum min caduwikum wawaacadnaakum markaa kuwii fircoon laga badbaadiyey dee kuwa wakhtigaa noolaa ee nebi maxamed la joogay may ahayn laakiin waa awowyadoodii hore iyo asalkoodii hore ayaa la tilmaamayaa waxaana alla uu tilmaamay nicamku kuwaa ku galladaysto almanna wasalwa incirka waxay cunaan iyo waxay cabbaan buu uga soo dejinayey oo markii tiiha ay ku jiraan afartankii sannadood in cadeedana looga dallaalimaynayo looga hadhaynayey malabka ay cabbayaan loo soo dejinaya malab cireedkaas shimbiraha iyo hilibkaas shiilan loo soo daadinayey nicamkaa tirada badan in lagu galladaystaan rabbi uu tilmaamay oo lagu yidhi kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum walaa tatqaw fiihi fayaxila calaykum hadabii waxaa la yidhi markaa nicmadaa iyo ayibaadkaa cuna oo ha ku qooqina si aan cadha laydinku dhicin waayo ruuxa cadhadaydu ay ku dhacdaa alla uu yidhi kaasi waa halaagsamay waxaa ilaahay ku gebagabeeyey aayaadkaas wa inii lagafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma htadaa anigu waxaan ahay mid dembi dhaafis badan hafaar waa siiqatu mubaalaga oo kafra iyo farabadnaan tilmaamaysa waxaanan u dembi dhaafayaa dee ruuxa toobad keena ee wixii dembi iyo macsiyo uu galo ka soo noqda iimaan iyo camal saalixana sameeya dabeed ku toosnaada wanaagga iyo khayrkaa uu sameeyey oo maxalligu jalaaleynka wuxuu ku odhanayaa uma htadaa ay biistimraarihi calaa maa dukira ilaa mowtih daa'ima daacada iyo wanaagga lasoo sheegay ilaa intuu ka dhimanayo waayo hadduu daa'imi waayu raadkiisa dib u qaado dee dembi dhaaf iyo wanaag heli maayo oo xumaanta hadduu ku dhinto dee cuquubo iyo cadaab buu leeyahay ciyaadan billaah allah waxa u ihi minhaa arlada xaggeeda ayaa khalaqnaakum aanu idinka abuuray wa fiiha arlada dhexdeeda ayaa nuciidukum aanu idinku celinaynaa wa minhaa xaggeeda ayaa nukhrijukum aanu idinka soo bixinaynaa taaratan ukhraa mar kale oo aakhiro marka layse soo saarayo dee dhulkaa laydinka soo bixinaya alla waxa u ihi walaqad araynaahu wallaahi laqad araynaahu waanu tusinay fircawn aayaatinaa aayaadka yaga kullahaa dhammaanteed waanu tusnay oo fakadaba waa beeniyey markaa fircoon aayaadkii dhammaantood oo wa abaa waa diiday qaala waxau ihi fircawn aji'tanaa ma waxaad noogu timid muusow litukhrijanaa inaad naga bixiso min ardina dhulkayaga masar bisixrika sixirkaaga inaad nagaga saarta miyaad noogu timid yaa muusa muusow falana'tiyannaka wallee waxaanu kuula iman oonu kuula iman bisixrin sixir sixirkaasoo milihi sixirkaaga oo kale ah ee fajcal yeel baynanaa annaka iyo wa baynaka adiga dhexdeenna yeel mawcidan ballan yeel waa marka laga dhiga master miimiyo bimacna alwacdi ah mawcidan ay wacda ballan dhexdeenna yeel ballantaasoo laa nukhlifuhu aanaan khilaafayn naxnu annagu iyo walaa anta adigu toona midkeenna aanu ka baxayn makaanan meel noo yeel mawcidanta ka bedel meeshaasoo suwan siwanna waa la akhriyey inoo dhexa oynu u simannahay oo cid walba soo gaadhi karayso qaala waxau ihi muuse mawcidukum ballantiinu yowmu ziina quruxda yowmkeeda weeyi waa maalinta ciiddeed isqurxinaysaan ee fasaxatihiin baa inoo ballan ah iyo wa an yuxshara annaasu duxan master ka keenoo anta masteriyada ay wa xashrunnaasi waxaa inoo ballana maalintaa la isqurxinaye ciidda iyo wa an yuxshara annaasu duxaa ay wa xashru nnaasi iyo dadka soo kulmintooda duxan xilliga barqada lasoo kulmiyo oo lasoo shiriyo fatawallaa dabeed waa jeestay fircawnu fircoon oo fa jamaca waxa uu kulmiyey kaydahu ay dawi kaydi shirqoolkiis iyo dhagartiisa kuwii ehelka u ahaa ee dhagarta dhigi lahaa ayuu isugu yeedho oo uu kulmiyey markaa jamaco waa kulmintii ajmacana go-aansigay ahayd uma ataa dabeed waa yimid madashii iyo mawcidkii lagu ballamay fircawn iyo saxaradiisii qaala lahu muusa muusa markaa fursadda ka faa'iidaysanayo oo dee qofka daacigaee risaalo xambaarsani kulankii laysugu yimaadaba waa ka faa'iidaysanaya oo iska dayaci maayo marka qaala waxa uu ku yidhi lahum iyaga muusa nebi muuse waxa uu ku yidhi weyn lakum hoogiinna eh war hoog idinku dhacye laa taftaruu ha ku abuuranina cala allaahi alla korkiisa kadibaa been war allaha ku been abuuranina oo fa yusxitakum dabeed haddaad ku been abuurataan uu idinku halaago bicadaabin cadaab uu idinku dabargooyo aan waxba idinka hadhin waqad khaaba alla ilahe waxaa hoogay man iftaraa axadka been abuurtay ayaa hoogay oo halaagsamay fatanaazacuu waa doodeen amrahum arrinkoodii baynahum dhexdooday ku doodeen war nimanku malaha saxaraba maaha muuse iyo haaruun oo waxa weeyaan waa isku qabteen arrinkoodii muuse markuu hadalkaa ku yidhi wa asaruu waanay qarsadeen annajwa faqa ay ku faqeen ee ku wada hadleenna waa qarsadeen oo cidna umay muujin qaaluu waxay yidhaahdeen in haadaani la saaxiraan marka culimmada qaarkood baa odhanaya qaaluu in haadaani la saaxiraani waa tafsiiru najwaaba oo waxay ku faqeen waa kaa culimmada qaarna waxay leeyihiin maya waxay ku faqeen ee isku hayeen waa fii shani muusa wa haaruun oo waxay lahaayeen wartalow nimanku nebiyaa mise waa sixiroolayaal alla ilahay hadalkani hadal sixirba uma eka dood noocaasa dhexdooda martay qaaluu waxay yidhaahdeen markaa nimankii saxarada ahaa in haadaani la saaxiraani waa hadalkii madaxooga fircoon yidhi unbay iyaguna ku celiyeen in haadaani ay maa haadaani labadani may ahaanin muuse iyo haaruun la saaxiraani ilaa saaxiraani laba sixiroola mooye wax kale may ahaanin waa marka inta naafiye laga dhigo laamtana bimacnaa ilaa ama inta mukhafafo ka dhigo in haadaani labadani la saaxiraani weeyi ama inadii mushadadka ahayd ee tansibu lisma wa tarfacu lkhabar oo ina haadayni waa qiraa'ada abuucamarka ee labadaasi la saaxiraani weeyi ama ina haadaani labadaasi qiraa'ada kale la saaxiraani weeyi markaasaynu hore u sheegnay qiraa'adan culimadu waxay yidhaahdeen waxay ku salaysan tahay ina haadaani la saaxiraani luqo ka mida luqaadka carbeed oo isamka musanaha ah saddexda xaaladoodba alifta uun laasiminaya rafcan wa nasban wa jaran qaaluu waxay yidhaahdeen in haadaani ay maa haadaani labadani maaha la saaxiraani ilaa saaxiraani laba sixiroole mooyaane labada sixiroole oo yuriidaani doonaya an yukhrijaakum inay idinka bixiyaan min ardikum dhulkiina bisixirihimaa sixirkooda ay idinkaga saaraan oo wayadhabaa ay la tagaan biariiqatikum lmuhlaa dariiqadiinnii wanaagga iyo fadliga badnayd inay idinkala tagaan oo waxa weeyaan sixirkooda dhulka ay idinkaga saaraan bay doonayaan diintiinni inay idinka bedelaan waa labada arrimood ee duqaadda iyo dadka xadgudbay ay xoog iyo miciin bidaan diintiinnii baa lagu soo duulay iyo dalkiinnii baa lagu soo duulay oo waxa weeyaan an yukhrijaakum min ardikum waa dhulkii wayadhabaa biariiqatikum lmuhlaa diintii baa laydinkaga soo duulay waa labadaa cilo faajmicuu kaydakum uma atuu safaa faajmicuu haddaba go-aansada kaydakum shirqoolkiina iyo dhagarka aad dhigaysaan go-aansada oo goosta oo ha ka taradudin oo ha ka noqnoqonina uma atuu dabeed yimaada safan ay mustafiina xaal aad tihiin kuwa safan oo saf keliya ah waqad aflaxa waxaa liibaanay alla ilaahay dhab ahaan alyowma maanta man istaclaa ka gacan sarreeye maanta libinta hela ayuunbaa guuli raacday qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow nimankii saxarada ahaa ikhtar dooro imaa an tulqiya imaa inaad riddo oo adugu waxaad haysa aada dhulka ku tuurto wa imaa an nakuuna iyo inaanu ahaano annaku awala man cidda ugu horayse alqaa tuurta qaala wuxuu muuse ku yidhi bal iska bedda anigu inaan tuurtee alquu idinku tuurta waxaa haysataan oo rida fa idaa xibaaluhum waaba iyagoo xadhkahoodii iyo wa cisiyuhum cisiyuhum ulahoodii markiiba idaadu waa fujaa'iye yukhayalu la moodsiinayo ilayhi muuse la moodsiinayo min sixrihim min ajli sixrihim sixirkooda dartii la moodsiinayo oo loo sawirayo annahaa tascaa ay annahaa xayaatun tascaa inay abeesooyin ordaya yihiin ayaa la moodsiiyey oo loo sawiray ulihii iyo xadhkihii fa awjasa dabeed waxa uu dareemay fii nafsihi naftiisii uu ka dareemay khiifatan cabsi muuse nebi muuse qulnaa waxaanu yidhi laa takhaf muuse uha baqan waayo inaka adigu anta adigu alaclaa ka gacanta sarreeya waa adigee ha baqan wa alqi rid maa fii yamiinika midigtaada waxa ku jira waa ushiye talqaf waxay guranaysaa ushaasi maa sanacuu sixirkay sameeyeen inamaa sanacuu waxay sameeyeen uun ey ina aladii sanacuuhu kay sameeyeen wax kalaba maahee kaydu saaxirin waaba sixiroole shirqoolkii uun walaa yuflixu mana liibaana asaaxiru sixirooluhu xayu ataa meel alla meesha uu yimaadana sixiroole ma liibaano oo libini ma raacdo fa ulqiya waa la riday asaxaratu sixiroolayaashii sujadan ay saajidiina xaal ay yihiin kuwa sujuudsan ilqaagu wuxuu tusinayaa degdega ay u daateen qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waxaanu rumaynay birabbi haaruuna wa muusaa haaruun iyo muuse rabbigoodii baanu rumaynay qaala waxa uu fircoon yidhi aamantum ma waxaad rumayseen lahu muuse qabla an aadana lakum intaanan idiin fasixin innahu muuse lakabiirukum waa kiinnii weynaa ee macallinkiinna ahaa alladii kaasoo callamakum idin baray asixra sixirka fala uqaicanna wallee waan googoyn oo waan jarjari aydiyakum gacmihiinniiyo wa arjulakum lugihiinna min khilaafin isweydaar baan u googoyn wala usallibannakum waxaanan idinku deldeli oon idinku deldeli fii juduuci annakli calaa juduuci annakli geedaha timirta jiridooda korkooda ayaan idinka soo laalaadin oon idinku xidhxidhi wala taclamunna wallee weydin ogaan oo weydin ogaan ayunaa kaayaga aniga iyo rabbiga muuse bal kaayaga ashaddu darnaanta badan cadaaban xagga cadaabka oo wa abqaa baaqinimada badan waana kala garan doontaan ayuu yidhi isagoo hanjabaya qaaluu waxay yidhaahdeen waxaasoo hanjabaad iyo goodiyo waxa bi'iye nin mu'min oo rabbi rumeeyey ayaa waxaasoo dhan ka adag oo yaqiin iyo iimaan leh waayo wixiisuba de waa adduunya uun maaakhiru gaadhayo oo ogey qaaluu waxay yidhaahdeen lan nu'hiraka kaa dooran mayno fircawnow calaa maa kii jaa-anaa noo yimid oo min albayinaati aayaadka cadcad ah iyo waladii allihii kaa dooran mayna fataranaa na abuuray marka waladiida lagu cadfo maada wejiga kale uu tilmaamayo maxalligu waxa weeye qasanba in laga dhigo qaaluu waxay yidhaahdeen lan nuuhiraka kaa dooran mayna calaa maa kii jaa-anaa noo yimid oo min albayinaat aayaadka cadcada waladii allihii baanu ku dhaaranee fataranaa na abuuraye kaa dooran mayno diinta ee faqdi xukun fircawnow maa shayga anta adigu qaadin aada xukumayso inamaa taqdii waxaad xukuntaa uun haadihi tani alxayaata ee nolosha addunyaa ee liidata innaa anagu aamanaa waxaanu rumaynay birabbina rabbigaya ayaanu rumaynay liyakfira lanaa si uu noogu dhaafo khataayaanaa gafafkayagii iyo wamaa kii akrahtanaa aada nagu khasabtay calayhi maaga oo min asixri sixirka ah ama min asixri xaal uu yahay kaaad nagu khasabtay wallaahu ilaahay baana khayrun khayr badan xagga abaalmarinta oo wa abqaa baaqinimo badan xagga cadaabka cidda caasida inahu ina almra washana xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay man yaati axadka u yimaada rabbahu rabbigii mujriman xaal uu yahay dembiile faina lahu waxa uu leeyahay jahannama jahaname ayaa u sugnaatay oo laa yamuutu kuma dhimanayo fiiha jahaname dhexdeeda walaa yaxyaa kumana noolaanayo waman yaatihi axadka alla u yimaada mu'minan xaal uu yahay mu'min oo qad camila asaalixaati acmaasha wanaagsanna dhab ahaan u sameeyey fa ulaa'ika kuwaasina manta ayaa xagga macnaha jamc ka ah waxaa ismu ishaaraha jamca loogu celinayaaye fa ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin addarajaatu darajooyin darajooyinkaasoo alculaa sarrayn badan ka bedel jannaatu cadnin bay leeyihiin jannooyin lagu nagaanayo jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaal khaalidiina xaala yihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinka dhexdooda wadaalika madkuurkaa lasoo sheegayna jazaau man mid abaalmarintii weeyi kaasoo tasakaa iska dahiray dunuubta walaqad awxaynaa wallaahi laqad awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muusa nebi muuse waxaanu waxyoonnay an asri eey asri dheelmi oo la guuro gal bicibaadii addoommadayda goor habeennimo alla guuro gal oo fadrib waxaad u yeeshaa lahum iyaga dariiqan waddo uga yeeshaa filbaxri badda dariiqaasoo yabasan angegan laa takhaafu xaal aanad ka baqanayn muusow darakan soo gaadhid yacni waxa weeyaan fircoon iyo colkiisu ay ku soo gaadhaan oo walaa takhshaa aanad kana baqanayn min algaraq badda inaad ku qarqoonto labadaa midna adoon baqa ka qabin halkaa badda dhexdeeda waddo uga samee fa atbacahu markaa waxaa soo raacay muuse iyo qoomkiisii oo soo raad guray fircawnu fircoon oo bijunuudi ciidankiisa ayuu la soo raacuu kala daba yimid fakhashiyahum waxaa daboolay fircawn iyo colkiisii min alyami badda xaggeedii waxaa ka daboolay maa khashiyahum wixii daboolay xataa ida adrakahu lgaraqu qaala aamantu anahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin alana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin waa ka alla aayaddaa ku tilmaamay in mar alla markii qarqoonka iyo biyihii uu ku hafanayey lagu halaagaya ay soo gaadheen markaasuu yidhi alla ilahi rumeeyey saa la yidhi ma hadda adoo hore u beeniyey arladiiyo meel walbana fasahaadiyey maanta lagaa hoos qaadi maayo tala fara kuuguma jirto wa adalla waa lumiye fircawnu fircoon qowmahu qoomkiisii oo wamaa hadaa ma hanuunin yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow qad anjaynaakum waanu idin badbaadino min caduwikum colkiinni waa idinka badbaadinay oo waxa weeye cadowgiinni waanu halaagnay idinkana waa idin badbaadinay wawaacadnaakum waa idinla ballannay oo jaaniba tuuri buurtii tuur dhinaceedaanu idinkula ballannay dhinaceedii al aymana ee midig marka waxaa la yidhi waa yamiinu muusa oo nebi muuse markuu buurta ku soo baxay ayaa dhinaciisa midig ay kaga beegnayd waana markii towraad loo dhiibayey ee qoomkiisana uu kaxaystay halkaa lagula ballamay wanazalnaa waxaanu kusoo dejinnay calaykum korkiina almanna malab cireedkii xagga sare laydinka soo dejinay aanu idiin soo rognay iyo wasalwa hilib shimbireedka waxa weeyaan shiilan ayaanu idiin soo dejinnay wa qulnaa lakum waxaanaanu idinku nidhi kuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay kiisa wanaagsan ee ayibaadkaa cuna oo walaa tadqaw ha ku qooqin oo ha ku kibrina fiihi ayibaadka aanu idinku arsaaqnay dhexdiisa oo dabeed fayaxilla uu ku soo dego haddaad qooqdaan calaykum korkiina qadabii cadhadaydu ay ku soo degto waman yaxlil axadka uu ku soo dego calayhi korkiisa qadabii cadhadayduna faqad hawaa alla ilahe kaasi wuxuu ku hoobtay naarta haawiye walciyaadu billaah yacni naarta haawiyuu ku hoobtay oo waa halaagsamay wa inii anigu ayaa alla u yihi lakafaarun mid dembi dhaafis badan baan ahay oo liman axad baan u dembi dhaafayaa kaasoo taaba toobadkeenoo wa aamana rumeeyey oo wa camila sameeye saalixan camal wanaagsan uma htadaa dabeed hanuunay oo ku toosnaaday waxa weeyaan towbadii wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين